dagaalkan wuxuu ka dhacay deegaano hoos yimaada afar waaqo waxaana isku dagaalay laba maleeshi beeleed oo kasoo jeeda boqolooc iyo tawfiiq dagaalkaas dagaal aada uweyn ahaa khasaare kala duwanaana ka dhashay deegaanka dagaalka muxuu salka ku hayay dagaalka wuxuu salka ku hayay dagaalo hore oo bariga gobolka mudug ka dhacay oo u dhexeeyay labada maleeshiyada beelood oo howlo nabadood loogu jiray maalmihii u dambeeyey deegaanadaas hoos yimaada degmada afar waaqo waxaana la joogay maalmihii u dambeeyey guddiga nabadeynta uu horkacayo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenkii kale gobolkaasna dhanka puntland iyo wasiiro ka tirsan maamulka puntland iyo saraakiil ka tirsan galmudug iyo puntland intaba waayahay marka maxaa dagaalkan soo celiyey haddii wadahadallo nabadeed deegaanka ay ka socdeen horena ay dagaallo uga dhaceen waxaa soo celiyey maleeshiya waa taqaanaayo cid ay la tashanayso male ay tashanayso iyo maamul ay la tashanayso adiga si abaabulan oo foodaysan ku bilowday kadibna waa dagaalku saasuu ku qarshay inkastoo wakti dheer uu socday dagaal xooganna uu ahaa khasaaraha labada dhinac dagaalka khasaaraha waxaa lagu aruuriyey labada dhinacba dhowr iyo toban adiyo shan iyo toban dhimashaa iyo labaatan iyo dhowr dhaawac maamulkiinan hadda ku sugan afar waaqo iyo mas-uuliyiinta kaleba maxaa tilaabo ah oo ilaahay hadda aad qaadeen waxaan tilaabo aan qaadnay inaan ku dhawaaqno baaq nabadeed odayaashii aan iskugu yeerno kasoo jeeday dhankan galmudug aan fariintaas gaarsiino aan raraahno maleeshiyadaas maantay dhiiggaas daadanaya uma baahna in deegaankan iyo dad walaala uu ku daatee wuxuu u baahan yahay in cadowga soomaaliyeed loo jeesto loona midoobo xabajoojina ay ku dhawaaqaan si shuruud la-aanah weliba oo wada degenaashihii hore lagu soo celiyo iyo xasiloonidii degmadaas ay ku jirtay deegaanada hoos yimaada gudoomiye sanadkii hore dabayaaqadiisii baa dagaalkan oo kale uu ka dhacay deegaanada hoostaga boqolooc iyo iyo tawfiiq inkastoo maamulada gobolka ay ku guulaysteen in la xakameeyo wadahadallo nabadeedna halkaa laga galo weli waxaad moodaa in dagaaladii ay soo noqnoqonayaan oo dadkaa u wada dhexeeyey maxay tahay sababta rasmiga ah ee dagaalkan uu ku salaysan yahay waxaa la isku haystaa waa deegaan iyo dhul intaba aano iyo waxyaalaas kuma salaysna hadda dhuluu ku salaysanya dagaal ka socdaa deegaanka maxaa diidaya marka in dadka deegaanada loo kala xadeeyo oo mas-uuliyiintiinan labada dhinac ee galmudug iyo puntland aad kala dhexdhexaadisaan oo dhinacyada aad seerooyin ama xadad u samaysaan
seerooyin iyo xadad horta dhulkaani ma kala lahan dad walaal ah oo wada deganaa joogo labada maamulna dee xuduudkooda iyo nabadgelyadooda waa isku fururaaya waa ayuu u dambeeyey sama socotidba dadkuna waa dad iska miya u badan oo iska xoolo dhaqato ah xooluhuna haddii layaa seerkaas iisan dhaafin waxaa umalaynaysaa inay aada u adag tahay marka dadaaladeedii iyo nabadiisaan ugu soo celin lahayn iyo wadadegenaashihii baan hadduu ilaahay idma ka shaqaynayna gudoomiye ma jiraan dad rayid ah oo dagaalkaa wax ku noqday ogaalkaaga waa jiraan dad oo deegaanka joogay oo meelaha ka dhadhawaayay dad xoolo dhaqataha oo wax ku gaareen waxaa jiro hadda rag odayaal ah oo ayaga laftirkooda dhaawac iyo ay yahaan oo xabaduhu wiftada iskaga tageen meelo waxaa jiro tiimkii nabadeynta oo meeshaas ku sugnaa oo ciidankii nabadgelyada in ay wax ku baxaan oo nin ku dhinto marka khasaaro noocaasa iska jiro waa sidee marka hadda xaaladda haddii dagaalkii uu soo gabagaboobay waa sidee deegaanka hadda xaaladdiisa wallahi xaaladda deegaanku weli waa kacsan tahay siaana waa iskaga degan tahay oo dee meeshu hadda degmada xoogaa bay u jirtaa laakiin dadkii colaadii weli waa ismar fadhiyaan laakiin xasiloonida guud oo ku hareereysan aaday u kacsanta maxaa tilaabo ah oo idiin qorshaysan inaad u qaadaan sidii looga hortegi lahaa colaad mar kale deegaanka ka dhacda hadduu ilaahayna waa noo qorshaysan tahay horena waa ugu jirnay gaadiidkii nabadgelyadana waa waa noo joogaa hadduu ilaahay idmo inaan hadduu ilaahay idmo aan dib ugu laabano goobihii dagaalku ka dhacay oo ciidankii nabadgelyada ahaa inaan aan ku celin aan isku dayna hadduu ilaahay idmo haddaan xal ka helno labada maleeshiyeed beelood oo meeshaas kasoo jeeda inaan ilaahay idmo hawshaas aan ka howlgalno aan sida aan xaaladaas ku dejin karno biri nabad loogu noqon kara inaan ka shaqeyno hadduu ilaahay idmo